إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah wasiir ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in maraykanka ay u bandhigeen inuu qaato dekedo ay ka mid yihiin tan magaalada muqdisho mid ka mid a saraakiisha dowladda federaalka ee ku sugan gobolka gadow ayaa madaxweyne ku-xigeenka ah maamulka la baxay jubbaland ku eedeeyey inuu colaad ka horinayo gobolkaasi xildhibaan hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa xasan sheekh ku eedeeyey inuu dagaal kula jiro maamul goboleedyada boobna ku hayo hantida dadka mid ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay booqashada ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk oo uu ku tegey magaalada laascaanood isagoona fariin muhiim ah u diray bulshada soomaaliyeed maamulka ah la baxay somalilan ayaa sheegay inuu xiriir wanaagsan oo aad u qoto dheer ay laleeyihiin dowladda maraykanka ee uu hogaamiyo trump tiradad ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqayn maleeshiyaadka rsf ay ka fuliyeen magaalada alfaashir iyo nawaaxigeeda من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa toddobiyo tobanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan shan iyo tobanka bisha afaraad laba kun labaatan iyo shan ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay ku leeyihiin duleedka deegaanka ambareeso ee hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose in muddo ah ayaa difaacyada ciidamada ugandhayska laga maqlayay dhawaqa rasaasta taas oo ka imaanaysa dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab welina faahfaahin dheeriya kaba aanaan helin khasaaraha ciidamada shisheeye dagaalkaas ku gaaray ciidamada shisheeye ee ku go'doonsan difaacyada ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay la kulmaan weeraro joogto ah oo kaga imaanaya dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab habeen hore ayay ahayd markii sidaan oo kale dagaal culus lagu qaaday ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ee ku sugan deegaanka golweyn ee hoostaga degmada buulamareer wasiir ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in maraykanka ay u bandhigeen inuu qaato dekeda ay ka mid yihiin tan magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi cali maxamed cumar oo loo yaqaana cali balcad ayaa lagu waraystay barnaamij lagu magacaabo one on one ee ka baxa warbaahinta t r t wold ee laga leeyahay dalka turkiga wuxuuna waraysigaasi kaga hadlay warqaddii ay dhowaan u direen dowladda maraykanka iyo arrimihii ku xusnaa oo ahayd in maraykanku la wareego maamulka dekedaha garoommada berbera iyo boosaaso beddelkeedana aanu aqoonsan maamulka isku magacaabay somalilan wuxuu sheegay cali balcad in ay xukuumadda washington ka codsadeen inay cusboonaysiiso heshiis ay dowladdii militariga ee maxamed siyaad barre horay ula gashay maraykanka kaasoo u oggolaanaya inay iska maamulato dekedaha dalka soomaaliya dekedo dhowr ah oo ay ka mid tahay tan muqdisho ayuu sheegay wasiiru dowluhu inay u bandhigeen maraykanka isagoo sheegay inay xataa kuwo dheeraad ah ugu darayaan haddii uu u baahdo waa arrin aannu doonayno inaan ugu dhowaanno maraykanka sababtoo ah maraykanku waa u muhiim dagaalka aan kula jirno al-shabaab taageeradiisana aad ayaan ugu baahan nahay haddana wuuna taageeraa ayuu yidhi cali balcad isagoo sii hadlayey jaboohidda dowladda federaalk ee ku aadan dekedaha iyo garoomaha aysan iyadu gacanta ku hayn islamarkaana uu wasiir cali balcad xusay ayaa ku soo aadaysa iyadoo laba maalmood ka hor ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk xamse cabdibarre safar uu ku muujinayo awooddiisa maamul ku tegay magaalada laascaanood ee gobolka sool taasoo hadalhayn badan ka dhex abuurtay gudaha maamulka isku magacaabay somalilan maraykanka ayaa dhankiisa weli ka jawaabina codsiga xasan sheekh maxamuud waxaana j beter fam oo ahaa ergeygii hore ee maraykanka u qaabilsanaa arrimaha afrika islamarkaana ka mid ah dadka aadka ugu dhow trump uu sheegay in villa soomaaliya ay ku yaboohday dekedo ayna maamulin taas oo uu tilmaamay arrin iyo sitaan ku ah caqliga dadka maraykanka si kastaba dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh iyo cabdiraxmaan ciro oo majaraha u haya maamulka isku magacaabay somalilan ayaa mid weliba waxa uu xusul duubanaya oo uu dadaal ugu jiraa sidii dowladda maraykanka ugu gacangelin lahaayeen ilaha dhaqaale iyo khayraadka kala duwan ee uu hodanka ku yahay dhulka soomaaliya mid ka mid a saraakiisha dowladda federaalka ee ku sugan gobolka gedo ayaa madaxweyne ku-xigeenka ah maamulka la baxay jubbaland ku eedeeyey inuu colaad ka horinayo gobolkaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan xasan korneel aadan rufle oo ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan gobolka gado ayaa maxamuud sayid aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka la baxay jubbaland ku eedeeyey inuu colaad ka horinayo gobolka gado isagoona sheegay in maxamuud sayid aadan uu ku sugan yahay duleedka magaalada beled xawo taas oo laga yaabo in mar kale ay ku dagaalamaan dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland hogaamiye kooxeed maxamuud sayid aadan soddon sano ka bacdii weerar ku ah degmo gobolka gadaha magac bixin aan waxba ka jirinna huwan macduu siidaadan shantii bilood oon soo dhaafnay wuxuu deganaa degmada doolow addo ee gobolka soomaali galbeed muddo lix habeyna wuxuu ku hoyday degmada doolow gobolka gadeed soomaaliya asagoo gaadiid dagaal iyo ciidamo wato caawa wuxuu fadhiyaa buula aamiin tuula aamiin oo duleedka degmada beled xaawaa shan kilomitir u jirto wuxuuna duulaan ku yahay ciidanka federaalka ee degan degmada baled xaawe gobolka gado waxaa sii kordhaya xiisadda iyo ismaandhaafka siyaasadeed ee u dhexeeya labada dhinac waa dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland taas oo saameyn ku yeelatay gobolka gado korneelka ayaa sidoo kale sheegay in maxamuud sayd aadan uu ahaa hogaamiye kooxeed hore nin ku caanamaalay hogaamiye kooxeedyo iyo wiilal reer gado oo la isku laayana uu wata wey arrintaa dagaal uu maxamuud ka rida gobolka gadana uguma horrayso maxamuud afartii bishii labaad ee febraayo ama shanteedii maar dheere dagaal buu ka riday caawana waa baled xaawo marka waxaa ayaan darro ah meeshii uu ka bilaabay sagaashan iyo sideeddii maxamuud hogaamiye kooxeedmo colaad iyo cadaawad uu meesha ka abuurayo waxaa si ballaaran u taageerayo boqolkiiba boqole dowladda kenya dowladda etoobiyana kama marno door bay ku leedahay oo annaga isku kaayo dirayo si kastaba ha ahaatee maamulka la baxay jubbaland iyo dowladda federaalka ayaa mar hore ku dagaalamay degmooyin ka tirsan gobolka gado xildhibaan hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa xasan sheekh ku eedeeyey inuu dagaal kula jiro maamul goboleedyada boobna uu ku hayo hantida dadka maxamed qaasim ayaa ka warramaya bood cabdulla magan oo ah xildhibaan hore uga tirsanaa dowladda federaalka ayaa isagoo ka hadlayay shirkii uu dhowaan ku baaqay xasan sheekh sheegay inuusan ahayn mid qabsoomi kara waxa uu madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyey inuu kala geeyey colaadna la xirtay maamul goboleedyada shirkii uu dhowaan ku baaqana uusan qabsoomi doonin xasan sheekh maxamuud shir buu cilaamiyey uu leeyahay shirin wada hadal oo wada tashi oo nabadeed baan iskugu baaqay maamuladiina u qabanhaya maamulada shirka aada u qabanayso ma dadaa isu fiyowdihiin baa tihi mase laba maamul oo aad fogaysay oo jibitaankoodii kala dirirtay oo waxaa ogaa oo juhdi ah aad ku bixisay hadday calaf tahay iyo hadday ciidan tahayba dhibaatadii baaxaddaa la ekeed oo aad geysatay ayadoon laga wada hadlin sababta la iskugu imaan karood weela ugu baaqaysahay maxay tahay adeer taa iyada ah hadal afwaay wey waa war malagii gala wey waana ku qalban tahay wax shil ahood ku baaqdayna ma jiraan cidaad u yeeratay oo kuu imaanaysana ma jirto cidaad ka tagtay oo aad u dhimaysahayna ma ay jirto duulaankii iyo colaaddii aad kusoo qaaday iyo waxaad ogeyd oo ciidanka soomaaliya aad bahdilka ku samaysay iyo dhabarjabka maamulka aad u geysatay weeye kuuma soconayso mana shaqaynayso puntlandna kuu imaan mayso jubbalandna kuu imaan mayso waxa uu sidoo kale sheegay in xasan sheekh uu boob iyo bililoqo ku wada hantida dadka islamarkaana uu iibsaday dhulkii danta guud loona baahan yahay in laga hortago arrintaas dalka soomaaliyeed badbaadi u baahan yahay sheekh shariifow xagga ka hadal jubbaland xagga ka hadal puntland xagga ka hadal dhinac cabdishakuurow xagga ka hadal farmaajow xagga ka hadal wax shaqaynaya ma aha waa kala tegay dalkaana ha la isku soo celiyo hantidii ummaddoo lahayd waa dhuntay dadka qaadanhayo hantida ummadda oo lacagaha kala baxayo isbitaal martiini inuu baac yahay baan maqlay shalay wasaaradda arrimaha dibadda la gada maanta martiini waa baac ninka sharci darrada ku gadanhayo oo jeebka ku shubanhayo oo hantidii ummadda oo la fiirsanhayo oo dadkii masaakiintaha bara kicinhayo oo dalka iyo dadka u dhashay oo dowladda iftiyaadu arxanta la doonahayay ay ka nixinayso oo waxa halkay ku jiramayaan ummadda soomaaliyeed sidii loo badbaadin lahaa kulan deg dega in laga sameeyaa soo jeedinhayaa idinkuguna baaqahaya madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa muddada uu xilka jooga waxaa marar badan lagu eedeeyey inuu dhahay dhulkii ay lahaayeen dadka rayidka ah ee degan magaalada muqdisho isagoo xitaa aan cafin oo burburiyey masaajida lagu dukado iyo weliba qaburihii dadka dhintay lagu aasi jiray mid ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay booqashada ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk oo uu ku tegay magaalada laascaanood isagoona fariin muhiim ah u diray bulshada soomaaliyeed faahfaahin ku aadan qodobkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar xil uu waraysi siinayay warbaahinta tan islaamiga halfurqaan nabadoon cabdulaahi faarax oo ka mid ah waxgarta soomaaliyeed ayaa waxuu kaga hadlay socdaalka dhowaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk uu ku tegay magaalada lascaanood ee xarunta gobolka sool nabadoon kufridid ayaan wax ka weydiinay wax uu ku salaysan yahay socdaalka xamse cabdi barre inagoon weydiinay su-aalaha muxuu kaga dhigan yahay safarka xamse cabdi barre magaalada lascaanood meesha uu aaday laba nuqdo uu aaday horta waa madhe dadkii xaqudirirka ahaa ayaa ku soo dhowaaday madax qarsi u aaday waxaa aad iyo aad inay inta meel kala tagaan sida hadda kuwa caddaanka u cararee nairobi iyo u tageen dhulkaas oo ay meesha ku balaayo sugayaan oo isleeyihiin haddii xamar lagu habsadayaan ku leecan ayaga waa lagu reebay meesha ee xamse iyo iyo iyo iyo garguurte sii joogaa la yidhi annaga xaggan sii tegayne marka waxa weeye madax qarsi inuu buu u aaday noqdada koowaad oo wuxuu isleeyahay caawa waxaa loo soo sheegayaa inay dadkii xaqudirirka ahaa iridda u taagan yihiin wuuna ogyahay oo ka warqabaa warcaaw inta lagugu habsan lahaa bal laba habeen xaaladdu say noqoto bal laba habeen xaggaa jir taas waa u tahay horta sidoo kale kufridiid ayaa sheegay inuusan waxba u qabanayn bulshada ku nool magaalada lascaanood maadaama uu wax u qaban waayey bulshada ku nool koonfurta ee bartamaha soomaaliya isagoon soo hadal qaaday boobka ay ku hayso dowladda federaalka bulshada ku nool magaalada muqdisho ma dhacayso sababtu waxay tahay waxa inoo muuqda wuxuu muqdisho u qaban waaya miyuu laascaano u qabanaya muqdisho imise gobol baa laascaano se imise gobol baa ka sokaysa galgaduud baa ka sokaysa hiiraan baa waxaa ka sokaysa meesha la yidhaahdo shabeellada dhexe hiiraan galgaduud meesha la yidhaahdo bay meesha la yidhaahdo bakool imise gobol baa ka sokaysa tiro ma laha sababtu u aaday laascaano laascaano maxay tahay ma ma hadduu wax u qabanaya intaasoo gobol baa ka sokaysa ma wax u qabto mu ayaga tago baydhabo waa tani muu tago macnuhu maaha sidaas macnuhu saas maaha umana tegin inuu inuu laascaanana mashaariic kama fulinaya mashaariicda uu sheegayaa iyo waxbaan idiin qabanayna waydan laynaynaa bay ka dhiganta ugu dambeyntii nabadoon cabdulaahi faarax kufurdiid ayaa ummadda soomaaliyeed baaq u jeediyey isagoon si gaar ah ula hadlay bulshada ku nool magaalada lascaanood ee xarunta gobolka sool ninkii saday saluugay kalloosada maxaad u malayn war dadkii uu la joogay wuxuu ku samaynaya waad ujeedaan laascaanoy iya laascaanoy miyaydan ka hoos bixi waad ujeedaan dadkii xamar wuxuu ku samaynayay hooyooyinkiis iyo dadka uu ka dhashay buu baabi'inaya wiilashii soomaaliyeed buu dabka ku shubaya dadkiibuu barakicinayaa wax alla wixii ummadda hagardaamo u ah wax ka dhimani ma jiraan wax kasta waa dhammaystire oo ummadda dhibaatadeeda ah qarannimadii iyo sharaftii ummaddu ku tuntay marka waxa weeye soomaalina intaasaan idin leeyahay walaalayaalow ha la baraarugo ha la kaco oo waxa weeye waxaan waxa naga dulqaadi karaa waa dagaal dagaalkana isaga ha loo horumariyo asaga ha loo horumariyo ayaga waxa dowladda sheeganaya ha loo horumariyo ha la laayo cid allaale iyo ciddii tanaa soomaaliya dowladlinana qof kastoo soomaaliya oo dagaal ka xiga arrintaas hadalka nabadoon kufridiid ayaa imaanaya xilli uu dhowaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk uu tegay magaalada lascaanood halkaas oo uu sheegay in isisii khaatumo ay u aqoonsadeen maamul goboleed gaar ah tani oo qoyaanka ay ku tilmaameen inay qayb ka tahay kalaqaybaynta dalka soomaaliya maamulka ah la baxay somalilan ayaa sheegay inuu xiriir wanaagsan oo aad u qata dheer la leeyahay dowladda maraykanka maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya isagoo u warramay warbaahinta wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka isku magacaabay somalilan ayaa xusay in dowladda maraykanka ay la leeyihiin xiriiro fog oo ballaaran wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka somalilan oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray in somalilan iyo maraykanka kulamadooda ay muhiim yihiin maraykankan haddana oo ka leeyahay geeska afrika meel fiicanna ay wax u marayaan ama ay isla meel dhigeen
runtii sidaad sheegtay kulankaas ama kulamadan ku galnay dalka maraykanka wuxuu ahaa mid aada iyo aada muhiim u ah somalilanna muhiim u ah maraykankana muhiim u ah xidhiirka annaga iyo maraykankana wuu sii qoto dheeraanaya marka waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan isku waafajin lahayn danta maraykanka ee ku wajahan geeska iyo danta somalilan meel fiicanna waxay noo marayaan maamulada ka dhisan dalka soomaaliya ee shisheeyaha ku daaban ayaa dhammaantooda hoos taga xukuumadda washington ee uumajaraha u haya donald trump sida haddaba dhacday mid weliba marka kulamo la soo qaato maraykanka wuxuu la soo hor istaagayaa durbadiiba saxaafadda isagoona ku faanaya heshiisyada uula soo qaatay maraykanka waxayna maraykanka u fulinayaan masaaliixda iyo danihiisa gaarka warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ciidamada kooxda r s f ayaa duqeymo ku garaacay magaalada alfaashir iyo sidoo kale deegaano kaabiga ku haya ilawaradiye maxalli ah oo ku sugan waqooyiga gobolka daarfuur ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada kooxda r s f ay duqeyn ku garaaceen magaalada alfaashir iyo nawaaxigeeda waxaana halkaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday tiro dad ah ciidamada dacmu sariic ee dagaalka looga taagroonaaday ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa ay duqeymo ka fulinayeen qaybo kala duwan oo ka tirsan waddankaas guddiga magaalada alfaashir ayaana ku dhawaaqay in tirada dadka ku waxyeeloobay waqooyiga daarfuur ee galbeedka suudaan ay kor u dhaaftay saddex boqol iyo labaatan isugu jira dhimasho iyo dhaawac warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa